subax wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay dalkan maraykankana maanta waxaa lagu wadaa in la dhaariyo xubnaha cusub ee kusoo biiri doona labada aqal ee koongareeska ee maraykanka iyada oo sanadkaana ay gaar ahaan aqalka hoose kusoo biirayaan tiradii ugu badnayd oo dadka laga tirada badan yahay ah arrintan ayaa kusoo beegmayso xili ay qeybo ka mid ah howlihii dowladda dhexe ee xaniban yihiin haddaba wadashaqaynta aqalka cad iyo aqalka hoose ee koongareeska oo maanta uu dimuqraadigu la wareegayo ayaa maxamed cabdisandheer ka wareystay jibriil ow maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state university jibriil waxau marka hore ka hadlayaa sida dhaartu maanta ay u dhaceyso
walaal sida dastuurka maraykanka ku qoran waa in maalinta saddexda bisha janaaya ah la dhaariyo xubnaha cusub ee congaresska haddii aanu jirin sharci kale oo uu meel mariyey congaresska ka horreeyey marka sharcigaasaa la raacayaa markay tahay labayo tobanka duhurnimo ayaa la dhaarin doonaa waxa waxyaabaha xiisaha le waxaa kamid a congreskan waxaa ku jira haweenka ugu badnaa abid oo boqol haweenka badan baa ku jira waxaa ku jira dad minority ama laga tira badan yahay waxaa in la tilmaamo u baahan waxaa ku jira haween muslim ah oo laba ah oo midood ay soomaali tahay oo ku dhaaran doona kitaabka qur-aanka shaqada u horeysa oo congaresku qaban doono waxay noqon doontaa in xeer hoosaadkiisa uu meel mariyo xeer hoosaadyadaas la meel marinayo waxaa ku jiri doona xeer hoosaad aqbalaya in madaxa loo asturo diin ahaan kaasoo u ogolaan doona xubinta soomaalida ah ilhaan cumar inay madaxeeda asturato oo xijaabkeeda xirato waxaa markaa kabacdi loo codeyn doonaa qofka afhayeenka noqon doona qof walbana iyadoo la weydiinayo cidda u codeynaya magaceeda marka hawshaasaa la qabanayaa waa kolley hawl weyn oo la daawan doono dalka maraykanka o dhan iyo caalamkaba laga daawan doono waan gartay marka waxaan ahayn dhaarintaas oo horyaalla dhinacaas doorashada iyo mooyaane wax kaloo siyaasad la xiriira oo horyaalla maanta marka kongareesku hawsha bilaabo may jirta runtii ilaa iyo muddo afhayeenka gabadha loo wado nancy pelosi waxay ku waxay waday wadahadallo iyo wadatashi ay la waday xisbigeeda oo ah qaabkii loo howlgeli lahaa iyo shuruucdii la meel marin lahaa sharciga ugu horeeya oo hadda miiska u saaran oo ay ballan qaaday inay markii ay qabtaan xilka aqlabiyadda ay meel marin doonaan wuxuu ahaa sharci ku saabsan furitaanka dowladda oo sidaad og tahay muddo labaiyo toban cisho ah saddex iyo toban cisho ah iminka xiran oo ugu dambeyntii arbacadii hadda ahayd ay wada hadleen madaxweynaha iyo hogaamiyeyaasha labada aqal oo labada xisbi oo wax natiija aan ay kasoo bixin marka waxay ballan qaaday inay meel marin doonto sharci dimuqraadigu uu hormood ka yahay oo dowladda lagu fasaxayo dhaqaalaheedii iyo miisaaniyaddii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradaha kala duwan dabcan madaxweynuhu raalli ka noqon ma doono oo waxaa arrintaas ugu wacan derbigii uu doonayay in laga dhiso xuduudda mexico kuma jiri doono waxyaabaha ay meel marinayso waan gartay marka haddii aqalka hoose uu soo meel mariyo aqalka sanadka imanaysa haddii aqalka hoose uu soo meel mariyo aqalka sanadkay tegeysaa xataa hadduu meel mariyo madaxweynihii u tegeysaa oo inuu saxiixa la doonayaa wuxuu ballan qaaday gudoomiyaha aqalka sare in aanu ama sanadka wuxuu ballan qaaday in aanu meel marin doonin ama xataa cod inuusan gelin doonin sharciguusan madaxweynuhu raalli ka ahayn marka dabcan waxay u eg tahay in ay dimuqraadigu doonayaan inay muujiyaan inay raalli ka yihiin dowladda la furo inay ayagu doonayaan inay dowladdu dadka u shaqeyso shaqaalaha dowladda mashaaradooda qaataan dadkay kasbanayaan sidaa ku kasbanayaan halka ay doonayaan inay usawiraan xisbiga kasoo horjeeday jamhuuriga inay yihiin xisbi caqabad ku ah inay dowladdii shaqeyso waan gartay dadaalaa jira laakiin weli sida madaxweynuhuna sheegay wax soo naasacaday ma jiro madaxweynuhu wuxuu ku adkaysanayaa haddii aan dalabkiisaasi loo fulin inuuna isna tallaabo qaadi doonin marka dadweynaha maraykanka haddii wax ra'yi ururin ay jirto siday u arkaan arrintan runtii dadweynuhu way ku xun yihiin arrintan madaxweynuhu wuxuu ku xisaabtamayaa dadka asaga aadka u taageersan oo xagga midig u badan ayuu qancinayaa oo ku qancinayaa arrintan iyada ah waxa uu hadda isugu isugu yeeray sidaan sheegay hogaamiyeyaasha labada aqal wax natiijihii way kasoo bixi waayeen haatan ka horna sidaasoo kale way dhacday maalinta maalinta jimcaha ayuu haddana dib ballan kale u qabtay oo yidhi markii dhaarintan iyo howlahan inaga dhacaan kadib aan isu nimaadno aan wadahadal kala galno wax kasoo bixi doona lama garanayo laakiin wuu isku adkeynayaa mowqifkiisa dabcan wakti ay noqotaba inuu ka tanaasulona wuu ku khasbanaan doonaa sababtoo ah aqalkii congaresska ama aqalkii golaha wasiilada ayaa waxaa kala wareegay xisbiga dimuqraadiga marka wuu ku khasban yahay inuu wada xaajood ku dhameeyo arrintan dabcan waxayna ku dhammaan doontaa qaab waa isaguna guul sheegan doono o oran doono waan guulaystay oo sidaan rabay baa ku socdeen dimuqraadiguna ay kolley lib sheegan doonaan laakiin siday tahay oo ay noqon doonto lama hubo dowladdu sifaan uma seexnaan karayso waan gartay qodobkan ood moodo ka qodaxda ku ah ilaa iminka xilligan hadda la joogo haddii laga gudbo waxyaabaha kalea laga yaaba inay isku maandhaafaan isku qabsadaan maxaa ugu soo waaweyn oo kusoo xiga runtii intii madaxweyne trump la doortay labadii sano oo lasoo dhaafay waxaad labada aqalba madax ka ahaa xisbiga jamhuuriga arrintaas waxay keentay xisbiga dimuqraadiga waxyaabahay doonayeen oo dhan inaanay waxba ka qabsoomin tusaale ahaan arrinta ugu weyn oo xisbiga dimuqraadigu ay doon ay baaritaan ku samayn doonaan waxaa ka mid ah kaalintii ay ruushka kulahaayeen ama faragelintii ay ka geysteen doorashadii dhacday laba kun iyo lix iyo tobankii iyo baaritaanka uu wado gareeqaanka gaarka ah arrintaas waxay isku dayeen dimuqraadigu inay macluumaad helaan waxay isku dayeen inay dad u yeeraan waxaase hor istaagay guddoomiyayaashii guddi hoosaadyada oo kulligood jamhuuri ahaa oo halkii laga baari lahaa arrintaas iyo saameynta ruushka ku mashquulay inay baaraan robert muller iyo maaragtay hay-adaha sirdoonku inay madaxweynaha iyagu maagayaan oo madaxweynaha ay beegsanayaan qaabay ugu eedeeyaan bay raadinteeda ku mashquuleen marka arrinta ugu weyn waxaa weeyaan xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda wuxuu helayaa aqlabiyadii aqalkaas wuxuu helayaa awood sabina power ama awoodda uu ugu yeero cidduu doono ama warqaddu doono ku dalbado awooddaasa waxay keenaysaa marka in arrintaas ay wax badan ka furfurmaan gaar ahaan arrimaha ku saabsan waxyaabaha madaxweynaha lagu dhaleeceeyo sida arrintaas xiriirka uu la leeyahay ruushka sida arrimihiisa xiriirkiisa dhaqaale oo isagoo madaxweyne ah inuu ganacsigiisa iyo hawlihiisa kusii dhex jiro waxyaabahaas iskhilaafsan oo dhan bay baaritaano ku samayn doonaan dabcan
rofesor jibriil oo maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state university ayuu kaasi ahaa oo maxamed cabdi xasan u warramaya halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa washington